Isku-duwaha Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowladda Galmudug ee Gobolka Mudug, Macalin Cabdulaahi Axmed ayaa bulshada ku nool gobolka Mudug ugu baaqay ilaalinta iyo nabadda iyo xasiloonida deegaanka.
waxaan ku baaqahayaa nabaddaas in la adkeeyo in la xoojiyo la arkinna dad nabaddaas carqaladeeya cid allaale ciddii nabaddaasi liddi ku noqotana si wada jir ah waa in looga howlgalaa labada dhinacba odayaasha iyo waxgaradka iyo culimada iyo mas-uuliyiinta dowladda kulli waxaa ugu baaqahayaa oo fariinteydana ku adkaynayaa inay arrintaasi si aad iyo aad ah loo adkeeyo cid allaale ciddii nabadda liddi ku ah cid allaale ciddii nabaddaasi maaragtay fidqalalla ku ah in dadka iyo diinta iyo deegaanka intaba laga qabto dadkana waa dad muslimiina ee wada dhashay ee walaalo ah waxa ay ka dhexeeyaana wax dhammaanaya maahan derisnimaa ka dhexaysa diin baa ka dhexaysa walaalnimaa ka dhexaysa muslimnimaa ka dhexaysa intaas dad ay ka dhexayso inay maalin kasta isdilaan ee walaal iyo waalid intaba isku ah inay isdilaan wax ilaahay subxaana wa tacala raalli ka yaha maahan wax caqliga usuu badana maahan wax soomaalinimada iyo walaaltinimada usuu badana maahan qofka qofka muslimkaa dilahayo oo haddana leh waa ku cibaadaysta wuxuu diinta ilaahay subxaana wa tacaala ugu gafahaya ereygaas ah waa cibaadaystay maadaama uu dilay qof walaalkiisa ee muslim ah muuna cibaadaysan ereygaasoo beryihii u dambeeyey soo laalaabanahayay waqtiga colaaduhu jireen arrimaha noocaasa waa in laga fogaadaa bulshadana ugu baaqaynaa dadka wax magaratada ah ee dagaalka huriya ee maaragtay markastaba ka qayb qaata waxaa leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada nabaddana waxa weeye xoojiya ma intaa colaadda ka hadli jirteen in ka badan ee ka wanaagsan nabadda hadda ka hadla dhanka kale isku-duwaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta galmudug ee gobolka mudug macalin cabdulaahi axmed ayaa guddiga nabadeynta galbeedka mudug uga mahad celiyey shaqada wanaagsan ay bulshada u hayaan waxa uuna kula dardaarmay dardargelinta nabadda iyo xasiloonida si bulshada ku nool galbeedka gobolka mudug ay nabad ugu wada noolaadaan dadka nabadda ka shaqaynaya ee waxgaradka iyo cuqaasha iyo culimada iyo qaybahooda kala duwan leh iyo bulshada qaybahooda kala duwan leh oo nabadda ka shaqaynayana aadaa ugu bogaadinaynaa waxaa leenahay waxaa haysiin shaqo midda ugu wanaagsaneed shaqo la qabta middii ugu wanaagsaneed oo ah islaaxul baynanaas dadka dhexdooda in la heshiisiiyo marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay ajar ilaahay sahin ka siiyo hadalka isku-duwaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta gobolka mudug ayaa ku soo aadaya xilli galbeedka mudug ay ku soo noqnoqdeen colaad beeladyo kuwaasoo u dhexeeya beelo walaalo ah oo halkaa ku dagaalamay xilligaana la raadinayo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa